taliyo haddee wuxuu dagaal kula jiray muddo badan qolyahan wadaadada buuraha saaran dabcan rag la dagaalamayay ahaayeen isagana xilligiisii waa uu dhamaaday hade raggii ay wada dagaalamayeen ba hadda soo ayaa isagiina dilay sidaa sheegteen saame intee la eg ayay ku yeelan kartaa dilka taliyahaasi puntland taarikhdiisana maxaad nooga sheegi kartaa taariikhdiisa oo buuxda adigu ma hayo ninkaas mana ahayn dadkii wala soo sodeeyay wuxuu ahaa dadkii dhawaanta inta burburku dalka joogay ciidamada ka mid noqday oo xidxidkaha labaxsho ku qaatay laakiin saamaan wayda ku yeelanaysaa ninkii difaaca lamadoonka ka ahaa buu ahaa galgala ninka difaacay isaga ayuu ahaa ciidanka mas-uulka ka ahaa marka runtii dib weyn bay ku yeelanaysaa inta la bedelaayo inta qof qofka lamida la raadinaayo inta qof khibrad ule la heli karaayo ninka mas-uulka ka ah buusaa difaaceed oo dhan buu ahaa waxaad tahay corneel ciidan oo dhanka ciidanka in takhasuskaadu aad ayuu ugu badan yahay maxaa corneele in fududeeyey dilka ninkaasi maadaama ciida dhan uu haystay oo galgala uu xukumayay saaxiib waxa weeye aan haddaan taariikhda gadaal lagu noqono qolyahan diinta u dagaalamaya oo ilaa afghanistan kasoo bilaaday heera badan iskasoo kala bedelay iyo qolyahan kale ee dalka jooga ama farsamooyinka hadda socdo ciidamadu ay ku dagaalamaan ayaa aada u kala bedelan sirdoon badan bay leeyihiin hawlo badan bay qabtaaneen marka waa kaas had iyo xeelad badan yihin baa la odhan karaya qolyaha kale ay iska soo horjeedaan ama dawladda kumeelgaarka ee federaalka ha noqoto ama qolyaha puntland ha noqotay marka wax badan oo khibrad dheer oo aada u fara badan oo wasaadisa ayay leeyihiin hawlahaasaa fududeyn karaya iyagana isku mid maaha waa dad aad aad aan u tababarayn waa dad aada moodo inaanay military ahayn wadadiyaad garowgooda iyo qaabka dagaalka ay ugalayeen intaba hoose kuwa kana waxaad moodaa inu aada sareeya marka haddaan la fiiriyo dagaaladii badnaa ay soo galeen ha noqoto tababarkooda heer sare ha noqoto isku xidhkooda shaqo iyo xifradda ay leeyihiin ba ha noqotay marka taasaa saraysa in ay qof walba wanjali karayaan ama ay ka dili karayaan saraakiisha ciidanka maamulada dalka ka jira iyo dawladda federaalka dalka dibaddiisa ayaa lagu soo tababaraa oo waxaa soo tababaro wadamada reer galbeedka oo xirfad ahaan sheegta inay aada ugu wanaagsan yihiin marka loo eego dagaalada caalamka
aada baan uga xumahay waagii yurub iyo ama adduunka warso iyo nato kala ahaaba ciidamadan waxa tiraberi jiray mar waxaa lagu tiraberi jiray qaabka wars wars qaadmanna nato saraakiisha ka timaadaan khamri iyo waxbay soo berberin jireen anaga kamid ahay marka xalligan dagaalka dhacaya islaamiyiintu waa mid ka heersareeya ama ama yurub ha noqoto ama ama wixii la oran jiray dawladihii wars ha noqotee boqol kiiba boqol ku kalsoonayaa misaahe in ay ka sameeyaanin ka dagaal sameeyaan oo ka tareenin iyo tabar badan yihiin dadka hadda ay iska soo horjeedaan ee wadaadada la yidhaahdo shabaabkan hadda markaa fiiriso oo aad aad u dabada shaqaabka furta xeera isana ku dagaalamayaan waa mid aan isleeyahay muddo badan kadib baa la gaari karaya hadda qolyahani yurubka ay ma wataan waa runta askarta soomaliya waxaa lagu soo tababaraa diba dalka dibadiisa waxay soo bartaa sida qoraga dadka shacabka aada moodid inay wada laynayaan oo cadow ay nin kala wiyiin waxaan ku xasuusinayaa kornaalkii jabuuti ee ka hadlayay duula derde dagaalkii maalintooda weli dhacay bal hadda hadallaysi gadaal lagu noqo korneylka iyo ninka gobolka hiiraha ko labada waxay caddeeyeen in gaarigii qaraxa ku sameynayay buula derde labadii barkii gelinka dambe ayaa gaariga qaraxa kusameeyey sida ay sheegeen ama labada sad iyo labaatan laakiin waxay sheegeen in laba saaco ama sideed dheseednimo loo soo sheegay kadibna gaarigu magaalada dhexdiisa laga abaabulay way garan kari waayeen qaabkii dadkii ay u qaban lahaayeen marka gaari qaraxsiga oo laba saac oo sahbeynimo lagu sheegay baan qaban kari waayey haddii lasii weydo waxay yidhahdeen waxay yaqaaneen tab iyo xeelad aan lagu heli karin oo ay ku dhuntaan waxaa weliba gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka jabuuti labada wasaaqdeen marka waxaad leedahay in dagaalka sirdoonka ayaa raggan jihaadiyiinta ah waxay si weyn kaga hormareen dhinacyada kala maamulada dalka ka jira haddii hadda inagu aynu akhiradeena aada uga fiirsano ayna qolana wax ku sheegin walaal isku mid maaha isku tareenin maaha isku tababar maaha iskuna xigmad iyo wardaba midna maaha aad bay uga sarreeyaan malaha ma hadda agtirnimad badan oo adraqsida qolada si maraykanka ay qoray waxay ku sheegeen geeska africa qolada sirdoonka ugu badan iyagayna yihiin maxaa maanta ka dhacayay ugaandha bal aan isweydiino digniinaha ay bixinaysa dawladda uganda oo ka cabsanaysa shabaabka welibada ka dagaalamaya maxaa ka dhacay kenya oo iyana sheegaysa inay qabatay baabuur raran oo qanacaya hadda dagaalka shabaabka xagee buu maray ma wuxuu ku aagaya soomaaliya geeska africa geeskaasi ku maraya dawladaha bariga africa oo dhan wuxuu ku jira africooda laakiin dadka dhegaysta warbaahinta waxaa loo sheegay shabaabka in lasoo afjarayo magaalooyin badan laga qabsanayo adiguna waxaad muujinaysaa awoodooda iyo goobaha ay gaareen warkaasi kaa dhanka ah iyo kaada sidee buu isu qabanaya waxaa jira waxa dadku ay ay wada gafsan yihiin qofna aanu ankeri karin ilaa maalinta dagaalka muqdisho la balaabay dagaalka waxaa la magaalada way ka baxayaan way ka baxeen way ka baxeen way ka baxeen sooma magaalada kulli gadaal bay ugu noqday hadda tuulooyin soo dhaafay gadaal qabsadeen bay jireen u socotii beledweynaha dhinaca ka ahayd baa kamid a gobolka bay iyo bakool iyo gobol bakool iyo gedo baa kamid a ma ankiri karayn dagaalko afjadida waxa la yidhahda ma nuclear baa lagu dhisanaya soomaaliya dhan waa maya haddii gantaalo nuclear soomaaliya siday sheegtaan gaaladu ay leeyihiin adduunka maxamed baa laga dhigi kara waa macquul laakiin way jirayaan qof walba wuu qasan yahay qof kasta way jirayaan way dagaalamayaan qaabka u dagaalamayaan ayaa ka duwan qaabkii loo yaqeen jabhadaha dalka kasoo boqorsadaysa qaabka militariga ee jabhadda ahaa qaabka duwan oo aan la fahmi karin oo aan la heli karin ayay ku dagaalamaya marka ma afkarmayaan midoo kale waxaa jira kuu sheegi lahay waxaa jira iminka maado caqliga lagu qaaso qofku sito oo guri galo oo u xadbaan soo sameeyo marka ma dhamaanaysa waa maya hadda in guluf colaadeed ayaa ka socda dalka soomaaliya puntland hoggaankooda cabdiweli maxmed algaas orger wuxuu ku celceliyey in baqdin maamul ahaan ay dareemayaan oo shabaabku in dhulkaasi ay aada usoo buuxdhaafinayaan beesha caalamka ayuu warkaasi u sheegaya maalmaha maxaad ka dhacay kartaa wax la tuugsado oo had boqoladii doonta ay ku barbarido laakiin shabaabku beelba soomaaliya kamid bay joogaan puntland keliya bay joogaan soomaaliya oo dhan baan qabaa anigu sideed iyo tobankii gobol sagaal iyo lixdan degmada soomaaliya inay ka wada howlgalaan oo ay joogaan siay doonaan howshooda hopeless waxaana qabaa inay dalka hadda ka hor qaabka istaraatiijiyadeed ay koobeen ama puntland kusoo ilaadeen waa ka dagaalamen ama gobollo kale ha tageen laakiin ma qabo in shabaab hal mar intan dawladaha afrikaanka kusoo yaacaaneen ay tatirayaan oo oo qolada yurubiyaanka ay gataala intay ukeento ay la dhacdo no waxay ka dhamaan lahayen ciraaq waxay ka dhamaan lahaayeen meesha la yidhahdo afghanistan kiwa no hadda mareykanku markuu ka baqay inuu ceeboobo ayuu wuxuu leeyahay macnuhu ma aha siri waa gobol waa dal qani ah waa dal dalal badan laga xakumi karo waa dalkii lagu burburiyey midowgii socotii ama dalkii dalalkii bihoobeen waadka la oran jiray oo ay qoryahan islaamiyiinta islamiyiinta ay dagaalka ku qaaday waa maraykanku waa ogyahay yurubna waa ogtahay waxaa nimankan diinta ku dagaalamaya ay yihiin laakiin dadka qaarkiisaba waa loo dhigaya maaha waxaan wax wax soo afjir maya waa hagaag koox dagaalamaysa ha u dagaalanto mabda wadaniyad ku salaysan ama mid diin intaba inay jabtay maxaa cadeen ah oo lagu yaqaana cadeymaha ciidanka jaba waxa weeye in la qabto in la burburiyo in wax badan oo naafa ah la gaarsiiyo laakiin dalka kale leeyahy waa la xiray magaalo ciidan joogay oo maamulka dhisnaa oo dadkii joogay oo maamulay ay ka bixeen oo ka tageen waa xaggee bay aadeen ciidan marka jabadiisa iyo magaalanka qabsana qaabkaa laguma qiyaaso magaalo dagaal ka dhacay laisku baabay beelaaga dhacday qolalaa gacansaday ayaa la yidhahdaa sida magaalooyinka waa la qabsa taan qabsi maahe waa la baneeyey xaggee marka dadkan wax baneeya joogaan soomaaliya qaafkee loogu dagaalami kara adaa waxaad anigu dawladdaasi dan hadda jadaana ma garan karayso kuwan puntlandtona ma fahamsana laakiin adduunku malkarayaa inay sii jirayaan hadda dadka adduunka caalamka ka faalo jafiyad ka taasheegteen hal maalin baa lasoo tirtirayaa ma yidhahdaan now way ahayd biganisha magala balaabay in shabaabka lasoo diro laakiin waxay ahayd hadda xaggee maxaa dagaalku daba socda maya waa taagiya maxaa taagi ciidan lasoo afjaray timer tigers oo kale ayaa loo yaqaana ha laakiin taan hadda ma soo afjaray ma jiraan waxaas